taariikhdii koowaad cutubka toban iyo lixaad hooyana sanduuqii ilaah gudahay soo geliyeen oo dhex dhigan teendhadii daa'uud u dhisay oo waxay ilaah hortiisa ku bixiyeen qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo daa'uudna markuu dhammeeyey qurbaankii la gubayey iyo qurbaannadii nabaaddiinada ee uu u bixinayey ayuu dadkii ugu duceeyey magacii rabbiga oo markaasuu reer binu israa'iil oo dhan nin iyo naagba mid kasta siiyey xabbad kibis ah iyo cad hilib ah iyo fud sabiib ah oo kuwii reer laawi qaarkoodna wuxuu u doortay inay ka adeegaan sanduuqa rabbiga hortiisa iyo inay xusuustaan oo ku mahadnaqaan oo ammaanaan rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil kuwaasoo ahaa aasaaf oo kii koowaad ahaa iyo sakariya oo ahaa kii labaad iyo yaci'eel iyo shamiiraamood iyo yaxi'eel iyo metidyaah iyo eli'aab iyo benayaah iyo cobeed adoom iyo yaci'eel oo haysan jiray shareerado iyo kataarado oo aasaafna wuxuu aad uga dhowaajin jiray suxuun laysku garaaco oo benayaah iyo yaxaasi'eel oo wadaaddo ahaana turumbooyin ayay had iyo goorba ku haysan jireen sanduuqii axdiga ilaah hortiisa oo maalintaas ayaa daa'uud markii ugu horraysay ku amray inay aasaaf iyo walaalihiis rabbiga ku mahadnaqaan rabbiga ku mahadnaqa oo magaciisa ku barya faliimihiisana dadyowga ka dhex sheega isaga u gabya oo ammaan ugu gabya shuqulladiisa yaabka badan oo dhanna ka hadla ku faana magaciisa quduuska ah kuwa rabbiga doondoona qalbigoodu ha rayreeyo rabbiga iyo xooggiisa doondoona oo weligiinba wejigiisa doondoona xusuusta shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu sameeyey iyo cajaa'ibiyadiisii iyo xukumadii afkiisa kuwiinna farcanka addoonkiisii israa'iilow kuwiisa uu doortay oo reer yacquub ahow isagu waa rabbiga ilaaheenna ah xukumadiisiina waxay ku jiraan dhulka oo dhan bal idinku weligiin xusuusta axdigiisa kaasoo ah hadalkiisii uu dadkii kun qarni ku amray kaasu waa axdigii uu ibraahiim la dhigtay oo uu isxaaq ugu dhaartay oo isla kaas wuxuu u adkeeyey oo qaynuun uga dhigay yacquub oo israa'iilna wuxuu uga dhigay axdi weligiis jiraya oo wuxuu ku yidhi dalka kancaan waxaan kuu siinayaa inuu ahaado qaybtii dhaxalkiinna markaad dad tiro yar ahaydeen oo aad iyo aad u yaraydeen qariibna dalka ku ahaydeen oo iyaguna quruunba quruun bay uga baxeen oo intay boqortooyo ka tageen ayay dad kale u gudbeen isagu ninna uma oggolaanin inuu waxyeelo haah oo daraaddood ayuu boqorro u canaantay oo wuxuu ku yidhi ha taabanina kuwayga subkan oo nebiyadaydana waxba ha yeelinna dadka dhulka oo dhammow rabbiga u gabya oo badbaadintiisana muujiya maalin ka maalin ammaantiisana quruumaha dhexdooda ka sheega oo shuqulladiisa yaabka badanna dadyowga oo dhan ka dhex sheega waayo rabbigu waa weyn yahay waana mudan yahay in aad loo ammaano isaga waa in laga cabsado in ka sii badan ilaahyada oo dhan waayo dadyowga ilaahyadooda oo dhammu waa sanamyo laakiinse rabbigu isagaa sameeyey samooyinka sharaf iyo haybaduba hortiisay yaalliin xoog iyo farxaduna meeshiisay ku jiraan dadka qolooyinkiisow rabbiga ammaana waxaad rabbiga ka sheegtaan ammaan iyo xoog waxaad rabbiga ka sheegtaan ammaanta magaciisu mudan yahay qurbaan u keena oo hortiisa kaalaya rabbiga ku caabuda quruxda quduusnimada dadka dhulka oo dhammow hortiisa ku gariira duniduna waxay u dhisan tahay si aan la dhaqaajin karin haddaba samooyinku ha farxeen dhulkuna ha rayreeyo oo quruumaha dhexdooda ha laga yidhaahdo rabbigu waa boqor badda iyo waxa ka buuxaba ha guuxeen berriga iyo waxa ku jira oo dhammuna ha farxeen oo markaasay dhirta duurka rabbiga hortiisa ku gebyi doonaan farxad daraaddeed waayo isagu waa u imaanayaa inuu dhulka xukumo rabbiga ku mahadnaqa waayo isagu waa wanaagsan yahay oo naxariistiisuna way sii waartaa weligeedba oo waxaad tidhaahdaan ilaaha badbaadadayadow na badbaadi oo na soo wada ururi oo quruumahana naga samata bixi si aannu magacaaga quduuska ah ugu mahadnaqno oo aannu ammaantaada ugu guulaysanno waxaa mahad leh rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil tan iyo weligiis iyo weligiisba markaasaa dadkii oo dhammu waxay yidhaahdeen aamiin oo rabbigay ammaaneen koolkaasuu halkaas sanduuqii axdiga rabbiga hortiisa kaga tegay aasaaf iyo walaalihiis inay had iyo goor ka adeegaan sanduuqa hortiisa sidii maalin walba shuqulkeeda loo doonayey isaga iyo cobeed edoom oo ay la jiraan siddeed iyo lixdan nin oo walaalahood ah oo weliba cobeed edoom oo ahaa inaya duutuun iyo xoosaahna wuxuu uga tegey inay ahaadaan irid joogayaal oo wadaadkii saaddooq iyo wadaaddadii walaalihiis ahaana wuxuu kaga hor tegey taambuuggii rabbiga oo ku yiil meeshii sare oo gebicoon in had iyo goor subax iyo habeenba meeshii qurbaanka la gubo ay rabbiga ugu dul bixiyaan qurbaanno la gubo kuwaasoo ahaa sidii dhammaan waxa ku qoran sharciga rabbiga oo uu reer binu israa'iil ku amray oo wuxuu kaloo la reebay heemaan iyo yodutuun iyo kuwii kaloo la doortay oo loo magacaabay inay rabbiga ku mahadnaqaan maxaa yeelay naxariistiisu weligeedba way waartaa oo waxaa iyaga la jiray heemaan iyo yodutuun oo haystay turumbooyin iyo suxuun laysku garaaco oo ay leeyihiin kuwa aad wax uga dhawaajiya iyo alaabtii lagu qaadi jiray gabayadii ilaah oo ilmo yodutuunna wuxuu kaga tegey inay iridda joogaan markaasaa dadkii oo dhan qof walba gurigiisii tegey oo daa'uudna wuxuu u noqday inuu reerkiisii u duceeyo aawadeed